dhacdooyinka marka ay qofka biniaadamka ku dhacaan waxaa jabo muraayada qeyb kamid ah hamiga ama maskaxda qeyb kamid ah ayaa waxa ku dhaco dhaawac waxaana loo yaqaanaa jab weliba nuuca dilaaca ah markay noqoto dhinaca psychology asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad iga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale muuqaal kale muuqaalka maanta waxaan oga hadli doonaa qeybta psychologiga ama cilmi nafsiga waxaan idin soo gudbin doonaa mawduuc la yidhaahdo kabasho waxaa laga yaabaa kabasho markaad maqasho inaad tirahdo maxaa la kabayaa saad ogtihiin qofka biniaadamka marka ay lafta ka jabto waa la kabaa waa lala tacaalaa waa la kabaa laakiin marka qofka ay muraayada ka jabto lama kabo waxaan ka wadaa qofka marka ay niyad jab ama dhacdo ay ku dhacdo taasi oo jabiso qalbiyada ama qalbiga ama laabta ama waxaa loo yaqaano muraayada jabiso sidoo kale wuxuu u baahan yahay kabasho in la kabo ayuu u baahan yahay haddaba markaa mawduucan wuxuu noqonayaa cid kasto ee dhacdo ku dhacday noocay doontoba ha noqdo waxay noqon kartaa dagaal aad la kulantay waxay noqon kartaa qarax aad la kulantay waxay noqon kartaa geeri ku timid qof ehelkaada oo aad ka naxday waxay noqon kartaa inuu reerka kaa burburay furiin dhacay waxay noqon kartaa inaad weysay qof aad jecleed caruurtaada iyo wixii lamid ah noocay doontaba dhacdada ha kugu dhacde dhacdooyinka marka ay qofka biniaadamka ku dhacaan waxaa jabo muraayada qeyb ka mid ah hamiga ama maskaxda qeyb kamid ah ayaa waxa ku dhaco dhaawac waxaana loo yaqaanaa jab weliba nuuca dilaaca ah markay noqoto dhinaca psychology qofkaasi wuxuu u baahan yahay markaa in la kabo ee uu soo kabto so inteena badan dadkeena kusoo barbaaray wadankeena dagaalada iyo dhibaatada ay la kulmeen ama dhacdooyinka xanuunka badnaa ay la kulmeen intooda badan ma helaan si ay uga soo kabtaan ama dhakhtar kabo ma helaan sida darteed waxaan rajeynayaa muuqaalkan markaad daawatid inaad wax badan ka baran doontid haddii dhaawacyadaasi ay kugu yaalaan ee aan kabneen haddaba sidee ku ogaan kartaa in aad kabasho u baahan tahay kabashada waxaa la idhaahdaa hiilin sideed ku ogaan kartaa in aad kabasho u baahan tahay su-aasha ugu horeysa oo aad isweydiinaysa horta waa taa calaamadahan waxay tusinayaan in aad kabasho u baahan tahay waxaan kula wadaagi doonaa qeybta ugu horeyso calaamadaha lagu garto in dhacdooyinkii iyo wixii kusoo maray ay kugu reebeen jab ama dhaawac niyad ay kugu reebeen waxay noqon kartaa xitaa haddii shil aad gashid ama gaari shil aad gaari la gashid ama adiga gaari aad la socoto uu shil galo waxyaalaha dhaawac keena ayay kamid tahay haddii dab ama aad la kulantid dhibaato waxyaalahaasoo dhan calaamadaha lagu garto inaan u baahanahay kabasho ama hiilin waa maxay calaamada koowaad ee lagu garto qofka inuu u baahan yahay hiilin ama kabasho waxaa weeye daal fara badan oo aan dhammaad lahayn haddii aad isku aragtid daal aada u fara badan cajis fara badan waxyaalo aadan qabi jirin oo aad isku aragtay haddana aanan lahayn wax kaa dhammaanay xitaa haddii aad seexatay aadan dareemeynin inaad hurdadaasi raaxa ku dareentid haddii bulsho aad dhexgashid ama dad aad dhexgashid marka ay dadkaasi aad ka dhexbaxdid halkaadii aad kaga noqonaysid waxyaalihii aad dareemaysay ee ahaa daal iyo weliba isna ceebsi fara badan haddii calaamadahaas ku aragtay laga yaabo inaad u baahan tahay hiilin ama kabasho feejignaan la-aan badan diiradaada oo aad siixi karin mararka qaar waxaa dhacdo waxaad isku dayeysaa inaad bal waxa agagaarkaada dhacaayo aad ka warqabtid oo aad isla joogtid oo aad xaadir ahaatid laakiin way kuga adag tahay inaad xaadir ahaatid tusaalo kale markaad buug akrinaysid waxaad isleedahay buuggan waxaad ka akrisay si dhiib niyad u akri kitaabbaad gacanta ku haysaa inaad akhrisa doonaysaan si niyad u dhagaysa ama u akhri ma samayn kartid maxaa yeele waxaa kaa maqan foojignaanta ama diiradda ayaa kaa maqan taasoo ah ma lihid calaashaan concentration ama attention waxaa la dhahaa ma lihid attentionka ku kaa maqan yahay markay dadka kula hadlaayaan qofkan si toosa a indhahiisa intaad u daawatid si toos ah qalbiga uma siin kartid waayo waxaa tahay maqana joogi meel kalead ka fikiraysaa soomaalida marka waxay yidhaahdaan maqana joogi waa calaamadaha lagu garto qofka inuu u baahan yahay hiilin niyadjab aadan waxba kala jecleenee fara badan inay waxaan kuu hagaagaan waxaan inaad qabatid waxaas ma kala jeclidba macnaha howlihii aad qaban jirtay iyo firfircoonidii aad laheyd iyo waxbarashadii aad ku dadaali jirtay wixii oo dhan waxaad arkaysaa adiga oo ka niyad jabay ama ka haray ama aanba u arkinba wax muhiim inay kuu tahay sidoo kale waxba ma kala jeclidba inay wax kugu dhacaan inaad wax fiican samaysid inaad horumar gaartid in isbedel aad samaysid waxaasoo dhan ma kala jeclidba waxa caada kuu noqonayso sida aad u nooshahay inaad u noolaatid oo aadan isbedel raadinin oo aadan firfircoonin la imaanin oo aadan horumar raadinin sidaada inaad comfort somka isaga jirto ayaad dareemaysaa waana niyad jab aad ka qaaday dhacdadii kugu dhacday ama waxa aad la kulantay ee u geystay maskaxdaada jabka ama dhaawaca u geystay cabsi ama walaac aan la micnayn karin mararka qaar waxaad dareemaysaa cabsi fara badan walaac wax kasta aad ka walaacaysid waxaan inaad samaysid ama aad bilowdid inaad dib u dhigatid inaad ka walaacdid waxaanba horta inay macquul yihiin inay suurtagelaysa inaysan dhici karin haddana waxaad dareemaysaa wax inaad ka cabsanaysid waxa markaad bilowdid cabsi inaad dareemaysid tusaaloo kale haddaad doonaysa inaad ganacsi bilowdid waxaas leela meesha haddaan lacagta gashto amay lacagta iga khasaartaa amaan lacagtaan waayaa amaa sidaa noqotaa amaan amaan amaan amaan ayaad ku dhegan tahay sidoo kale walaac fara badan kaasoo keenaya kalsoonidaadaba inay hore u soconin dadka inaad aamini kari weyso wax kasta inaad ka walaacdid howl kastaad qoban laheyd inaad ka walaacdid oo aad dareentid maxay cabsi yar oo waxaas kaa celinayso laakiin aadan garanayni walaaca iyo cabsida waxaad ku sababayso ilaa hadda aadan garanayn walaacaas iyo cabsidaas oo waxaad ku sababayso aadan garanayn dhagaysiga hadalkaaga ama hadallada lagu dhaho mar walba marka aad keligaa tahay waxaa kugu soo dhacayo ee aad dib u dhagaysanaysaa hadaladii adiga aad tiray tusaalo kale qof baad hadal ku tiri hadhow markaad keligaa noqoto hadaladii qofka aad ka tiri ayaa kugu soo noqonay qofbaa hadal kugu yiray marka aad kala tagtaan hadaladii qofka uu kugu yira ayaad dib u dhagaysanaysaa way kugu soo nonoqonaya way kugu soo nonoqonaya way kugu soo nonoqonaya markaas ayaa laga yaabaa inaad carootid markaas ayaa laga yaabaa inaad qoomamaysid ee aad shalaysid markaas ayaa laga yaabaa inaad tiraahdid waxaan mar dambe ma sameynay inaad adiga iscanaanatid qaybtaas marka waxay noqonaysaa naf canaanasho ayaa imaanaysa taasoo dib u dhaca aada u weyn qofka biniaadamka ku keento laakiin uusan garanaynin sababta uusu canaananayo sababtaay ugu soo nonoqonayaan hadaladaasi hadalada inta badan ee fikradaha ama waxyaalaha kugu soo nonoqdo waxaa la yidhaahdaa qofka biniaadamka ah waxaa u shaqeeyo laba maxay ahayd cod ama laba hadal ee marwalba maskaxdiis kusoo noqdo midna waa xumasheeg midna waa samasheeg markasta marka midka xumasheega haduu ku bato ee negativeka ah qof markuu wax kugu yirahda markiiba ama tirahda ama ku qayaanaya ama ku dhacaya ama been kuu sheegaya ama saan ku yeelay macnaa way kugu soo nonoqonaya hadaladii qofka qof baaba hadal adiga aad tiri ka jawaabay ka jawaab ka celiyey ama ku dhaleeciyey way kugu soo nonoqonaysaa way kugu dhadhegan tahay markasta hadhow waxaad gaaraysa heer inaadanba hadli karin ood hadlin waayo maxaad ka baqaysaa dib ay kugu soo noqdaan ay kugu soo noqdaan habeenka aad ka seexan wey sida darteed inaad aamusto ayaba imaanayso aadan hadlin dadka waxay ku dhahaana markiiba aad keediso oo waxyaalaha xumasheega ah ay ku keedsamaan awood la-aan hor u socod mararka qaar waxaa dhacdo inaad dareentid tamarta oo dhan inay kugu yartahay tamartaasi oo ah inaadba rabinba ama aad waxba sameyn karin inaad is aaminto inaad waxba sameyn karin waxba inaad aqoonin waxba inaadan garanayn waxba inaadan qaban karin waxba inaad tahay inaad is aamintid mar haddaad aragtay shaksiyadaada iyo qofnimadaada iyo karaamadaada iyo maxay ahayd haybadda ilaahay ku siiy inaad hoos dhigaysid ee hoos aad isu dhigaysid ee aad is inkiraysid haddaa aragtid waxaad u baahan tahay hiilin inaad soo kabata ayaad u baahan tahay waxaa jira wax ku liidaya ee hoos ku dhigaya ee ah muraayada kaa jabiya ama qalbiga kaa jabiya ama awoodaada hoos u celinaya ayaa jira difaac joogto ah iyo shaki fara badan haddii aad aragtid inaad difaac ku jirtid wax kastaba aad difaac ka gelaysid dadka aadan la sheekaysanin bulshada aadan dhexgalaynin in wax lagaa sheega aad ka baqaysid waxyaalo ceebaal ah ee aad qarinayso ama dib aad u dhigaysid oo ay dadka kale inay kaa ogaadaan aad rabin aad aragtid qofka biniaadanku wuu yeelan karaa waxyaalo oo ceebaal ah wuu yeelan karaa ma jiro qof nadiif ah laakiin haddana dadka iyagoo ceebaalkaasi gale dhibaatooyinkaasi waxyaala ay la kulmeen bay kasoo kabtaan laakiin adig kasoo kabashada ayaa ku dhibaysa wax kasta waxaad dareemaysaa inaad difaac gashid difaacaasaad jeceshahay laba qof qof hadduu kula hadlo difaacaad gelaysaa haddii hadal lagu dhaho difaac baad gelaysaa haddii opinion laguu soo jeediy difaac baad ku jirtaa soo mararka qaar haddaa aragti difaaca iyo shakiga faraha badan hiilin ayaad u baahan tahay calaamadaha lagu garto inaad u baahan tahay inaad kabato ee aad kabasho haddaba haddii aan qabo ama calaamadahaas aan isku arko ama aan isleeyahay kabasho ayaad u baahan tahay oo dhacdooyin ay kugu dhaceen oo calaamadahaasi siyaabo kale ayay qofka u qaban karaan dabeecadaha dadka ayay ku xiran tahay haddii aad isku aragtid ama dhibaato aad la kulantid guurka uu kaa burburay nolosha ay kaa burburtay xaalad adag aad lasoo kulantay dhibaatooyin aad kasoo waaqsan weysa aad aragtay aad la kulantay waxyaalahan markaa badanaa waxay ka yimaadaan qofka marka ay ku dhacaan wuxuu maqlay senska ayay ka yimaadaan the five sense waxa la dhaha ayay ka yimaadaan qofku wuxuu maqlay wuxuu arkay wuxuu dareemay wuxuu dhadhamiyey ee usoo dhadhamiyey ee dhibaaya waxyaalaha uu qofka uriyey ama carfiyey ee alerjiga ugu qaba ee dhibay waxyaalahaasoo dhan qofka marka uu dhibo waxyaalaha healinga uga baahan yahaba ee laga dareem haddaba markaa waxyaalahaasi calaamadahaas haddaad isku aragtid maxaad u baahan tahay sidee baad isku daaweyn kartaa number one marka ugu horeysa horta wax kasta tillaabo intaad qaadin caawa markaad ogaato inaad calaamadahaasi isku aragto buug iyo qalin qaado waxaad tiraahdaa waan aqbalay dhacdadii dhacday ee waxaasi u sababtay tusaalo kale qof baa kaa dhintay markuu qofkaa kaa dhintay aad jecleed ayaa nolosha waxyaalahan oo dhan ay kugu soo biireen wixii intaa ka dambeeyay so marka dhimashada qofkaas ayaa u sabab ah qalbiga inuu ku jabo taas ayaa keentay waxaan u baahana inaad soo kabatid okay number one aqbal accept what has happened markaad aqbashid wixii dhacay ee aad talada alla u daysid maxaa yeele dhacdada inay dhacday ilaah baa qoray way qorneed adigu ma celin kartid laakiin way dhacday hadday dhacday markaad aqbashid qor warqadii buuginta qaad qalinii buuginta qaad qor waxaad tidhahdaa way dhacday lama soo celin kara alxamdulilah laakiin aniga waan kasoo kabanayaa qalbigii ijabay waan soo kabayaa insha allah maanta laga bilaabo waxaan bilaabayaa sida aan kusoo kaban lahaa maskaxdaada markaa qeybtii culeyska haysta way sii daynaysaa waxay u diyaar garoobeysaa waxyaalahan aad hadda u sheegtay ee macluumaadka ah ee inaad soo kabanaysid ayay dhowreysaa labo fine therapist or professional coach waxaad isku daydaa haddaad dareento calaamadahaasi kabasho ayaad u baahan tahay waa inaad raadsataa qof ku caawiya ee professional ah ee bartay psychologiga noocyadiisa kala duwan ee qofkaasi uu kugu caawin karo waay waxaad u baahan tahay healing waxaad u baahan tahay qofaad la hadashid waxaad u baahan tahay inaad soo kabatid so marka qofkaasi aad raadisid qofkaas isaga ayaa ku hagi doona steebyada aad raaci laheyd waxaad maalinta sameyn laheyd meelaha kabashada u baahan marka qofka uu ku wareysto ayuu ogaanaya haddii aad haysanin qof coach a professional aad haysanin waxaad la xiriirtaa dhakhtarkaada oo waxaa ku tiraahdaa waxaan u baahanahay theraby ayaan u baahanahay cilmi nafsi ayaan u baahanahay aan la sheekaysto ayaad leedahay make healing schedual waxaad samaysataa qorsho soo kabasha qorshahaasi muxuu noqonayaa si dheyli ah maalin kasto wixii aad kusoo kaban lahayd inaad samaysid ee aad kasoo laabatid welwalkii iyo niyad jabkii iyo rajaxumadii aad kasoo laabatid oo maalin kasto qorsho cusub aad samaysatid qorshahaasi oo ah isbedel sida isbedelka lagu sameeyo tusaalo kale inaad aqbashid maalin kasta aqbal wixii dhacay ma soo laabanayaan ilaaha uga mahad celi koojka talooyina ku siin doonaa ama dhakhtarka qaado qorshahaasi lagu sii markaa oo dhakhtarka uu ku siin doono ama uu ku siinayo therabida waxaad u samaysataa qorsho adiga kuu gaar ah adiga inaad soo kabanaysid oo heeling inaad samaysatid waa muhiim haddii maalintii aad ugu talagasho laba mar ama saddex mar inaad samaysid waxyaalaha lagu fari doono caadooyinkaada aad ku bedeleyso waa inay qorshaha kuugu jiraan ee aad samaysid stop believing your thoughts sidoo kale jooji in aad aamintid xumo sheega waxaan kasoo hadalnay qaybtii hore in ay jiraan tots ama hadallo kugu soo noqnoqonayo ama dadka kale waxay ku dhaheen ha noqoto ama adiga waxyaalaha aad adiga istiraahda ha noqoto oo inaad hoos usoo dhigto hadduu qof ku dhaha waad fool xun tahay inaad mar kasta maskaxdaada markaad muraayo tagtoba ay kusoo noqoto waad fool xun tahay hadduu qofku yidhahdo waad buuran tahay mar kastoo muraayada aad tagtid ee aad qubaysanaysa ama aad is aragtid inaad tirahdo waad buuran tahay erayadaasi ama hadalladaasi soo noqnoqdo ama dadka kaaga yimid ama adiga aad iska dhaadhicisay ee ah xumasheega ah maanta laga bilaabo jooji inaad aamintid adigu ma tihid waxyaalahaasi xumasheega ah adigu waxaad tahay qof bini-aadam ah ee ilaahay subxaana watacaala karaameeyey karaamo ayaad leedahay karti wax soo saar ayaad leedahay karti qofeed ayaad leedahay taalenta ayaad leedahay sidoo kale waxaad leedahay wax soo saar iyo hal abuur adiga kuu gaar ah ee u baahan inaad adiga soo saartid ee aadan leydin waxyaalahaasay kugu soo dhacay ee qadarta ahaa ee aad aqbashay wax dhace ayay ahaan laakiin maanta waad ka kaban kartaa waad ka noolaan kartaa waad ka gudbi kartaa waad ka hormari kartaa waa inaad beliif garaysaa ee aad aamintaa waxa kasoo horjeeda waxyaalaha xumasheega uu kuu sheegay oo ah positive waxyaalahaad ku fiican tahay daily isu motivate gare isu encourage gare daily isu dhiirageli inaadan ahayn qofkaasi laakiin aad tahay qofka aad ku haminayso mustaqbalka energy works tamarta ha kuu shaqayso yay kaa horjeesanin marka agoodaada ay noqoto mid kaa soo horjeedo waxaa imaanaya khilaaf adiga dhexdaada ah tusaaloo kale adiga waxaad ka kooban tahay ruuxdii spiritually ayaa la idhaahdaa boodhigii oo jirkii ah physically ayaa la idhaahdaa maskaxdii ama caqligii oo ah mindkii ama mentaligii ayaad ka kooban tahay haddii marka khilaaf uu ka dhex dhasho xubnahaasi ama wasaaradahaasi noloshaada adiga aad ka kooban tahay waxaa imaanaya enerjigaada iyo tamartaada inay meel cidlo ku baxdo iswaafaji markaa adiga waxaa tahay israadi jirkaada muxuu necab yahay oo dareenkaada u dhiba maskaxdaada maxay necab tahay ee dareenkaada u dhiba ruuxdaada maxay necab tahay ee dareenkaada u dhiba maxayse iyada gooni u jeceshahay laakiin jirka u necab yahay famisa marka adiga aad samaysid balance markaad samaysid oo aada isu dheelitirta noloshaada waxaa imaanaya maxay tahay tamarta inay kula shaqayso aysan kaa soo horjeesanin agoodaada iyo tamarta qofka bini-aadamka uu ku shaqeeya waxay kuu noqonaysaa shidaalka adiga ku kaxeeya macnaha maxaan ka wadaa waxyaalahan adiga agoodaada inaad aamintid inaad wax samayn kartid inaad isdhiiragelisid ruuxdaada waxay u baahan tahay inaad ogaatid ruuxdaada waxay u baahantahay inaad ku quudiso diintaada iimaankaada inaad ilaahay ku xirnaatid agoodaha ilaah baa iskale laakiin adiga waxyaalaha lagu faray ee kuu wanaagsan inaad raacdid oo samaysid jirkaada muxuu u baahan yahay jirkaa tamar ayuu u baahan yahay waay inaad exercise samaysid hurdo fiican inaad hurdid cunto fiican inaad cunto u baahan yahay okay maskaxdaada maxay u baahan tahay macluumaad sax inaad ku shubtid cilmi saxa inaad raadisid cid ku caawiso ee cilmigaasi aad ka heshid inaad raadisid soo marka aad isu dheelatirtid jirkaada ama qofka aad tahay enerjiga ama tamarta adiga ayay kuu shaqaynaysaa kaama soo horjeesanayso laakiin qof aanan seexanin hurdo la-aan ay hayso tamar ma laha liid ayaa ku imaanaya way kasoo horjeesanaysaa tamarta markaa qof aan cilmi baranin ee si joogta aan wax wanaagsan u baranin muuqaaladan iyo muuqaalo lamid aan daawanin way kasoo horjeesanaysaa soo marka isku day maskaxdaada inaad kobcisid oo cilmi ku shubtid iimaan iyo diin inaad ku shubtid naftaada iyo ilaahay inaad ku xirtid ducooyinka inaad akhrisatid adkaarta inaad badisid okay sidoo kale dhinaci kale iyo exercisekii iyo cuntooyinkii iyo hurdadii inaad iyaga naftirkooda qorshe u samaysid ood schedule aad u samaysid tamartaada way saaidaysaa sidoo kale qodobka xiga ee lagaa rabo marka aad hiilinka samaynayso waxa waye clean out the old waxyaalihii dhacdooyinkii urkutaalada ahaa iska nadiifi waxaa jira cours aan diyaariyo layidhaahdo miracle morning qofka sida uu maalintiisa subaxi aroortii hore labada saac ama halka saac ugu horeyso uu hiilin uga sameyn lahaa ee uu uga saari lahaa wixii tegay ee dhacdooyin ah islamarkaana maskaxda u nadiifin lahaa maskaxdaada waa ina habeenkii iyo subaxii aad ka nadiifisaa wixii dhacdooyin ay kusoo maray laakiin aad u jeesataa hadda inay kuu qabato ee ay kuu duubto macluumaad cusub siyaabaha markaa maskaxda lagu nadiifiyo waxaa jira buug aan hore uga hadlay oo layihaahdo the emotion codes buuggaasi haddaad akhrisataan waxaad baranaysaan sida qofka uu maxay waxyaalihii tegi uu u riliis gare oo usii daayay dhacdooyinka urkutaalooyinka waxyaalaha layidhaahdo trabada ama waxyaalaha loo yaqaano tromada emotionada waxyaalahaas dhan qofka siduu u riliis gare u ogaata jirkaada inay ku jirto troma waxaa ladhahda tromada qofka marka jirkiisa ku jirto waxyaalaha lagu ogaan kara xitaa buuggaasi wuxuu ku siinayaa tips and tricks ah in aad samaysid waxaa la dhaha muscular testing inaad samaysid oo ku siinaya buugga haddaad akhrisataan wax badan ayuu noloshiina uu ka bedelaya markay noqoto qeybtaani ee ah wixii hore inaad kasoo hiilgaraysid dhacdooyinkii aad soo kabatid commit to your own daily practice waxyaalaha markaa lagu faray ee koojkaada uu ku faro waa inaad si dhayli ah u joogtaysaa si noloshaada ad ugu bedesho hadduu qofka koojkaada ama therabiga ku ah uu ku yiraahdo maalin kasta subaxii waqtiga waa inaad kacdid oo howlahaani aad qabatid oo dhayli journal uu kuu qoro dhayli journalkaas waa inaad raacdaa ood samaysaa waxa uu kuu diro qofka markaasi ku ah coachka ama therabida ku ah waxuu kuu dira samee si aad usoo heelgarowda ee aad usoo caafimaadid ee aad uga soo kabatid marka aad samaysid toddobadan qodob qodobo kalaa jiro laakiin toddobadana ugu muhiimsan markaad samaysid maalmo gudahooda ayaad isbedel ku arkaysaa maalmo yar gudahooda ayaad isbedel ku arkaysaa dad badanoo waxaa jira aan siiyo qaybtan coachinka aan siiyo healinkan markay sameeyaan waxaan u sameeyaa marka aniga healinka qofka markuu sameynaya ama kasoo kabanayo isbuuci hal saaca bisaan usoo galaa zoomka oo lifeka ah ee aan siiya stebyada uu raaci lahaa iyo waxyaalaha isbuucaasoo dhan uu sameyn lahaa qofkii marka asaa laga rabaa practically inuu wixii u sameeya isbuuci markuu dhammaado saacaddii kale ee aan la kulmayo waxaan weydiinayaa wixii isbedel uu arkay qofkii isbuuca ugu horeeya ayuu isbedel dareemaa uu ila wadaagaa wixii isbedela naftiisa sidoo kale shan isbuuc markuu qofka qaato markaa kadib ayaan ogaadaa wixii kale ee uu baahan yahay sidoo kale qof professional haddaad heshidna oo kula shaqeeyo sidaa iyo si ka fiican ayaad heli doontaa insha allah daawade haddii aad ku cusub tahay janaalkayga markii kugu horreysay aad soo booqatay ha iloobin inaad subscribe tiraahdid sidoo kale facebook haddaa igala socotid ha iloobin inaad follow garaysid haddii aad ka heshay markaa muuqaalka sidoo kale ha iloobin inaad like iyo share garaysid dad badana laga yaabaa inay u baahan yihin si ay uga faa'idaystaan waad islaamaya asalaamu calaykum raxmat